أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa lagu dilay dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo mid ka mid ah culimmada muslimiinta ee dalka itoobiya ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka oromiya ee dalkaas wasiir ka tirsan kooxda riddada ayaa iscasilay xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta weerar kala duwan oo khasaahir lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaadhiso ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada shabeellaha dhexe عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan ku dhowaad shan iyo toban askari murtadiin ah ayaa lagu dilay dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo dagaal culus oo khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada beerxaani iyo janaac cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo saraakiisha mujaahidiinta waxay inoo xaqiijiyeen in dagaaladaasi lagu dilay saddex iyo toban askari oo murtadiin ah waxaa sidoo kale dagaaladaasi ay mujaahidiintu kusoo qanimaysteen sagaal qolo iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah waxay ka soo kordha dagaalkaas waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka faafareebka wararka ee caawa haddii allah awoodda leh uu raalli ka noqdo mid ka mid ah culimmada muslimiinta ee dalka itoobiya ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka oromiya ee dalkaas faahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare sheekh maxamed makiin oo ka mid ah culimmada muslimiinta ee dalka itoobiya ayaa la soo wariyey in kooxo hubaysan oo fallaago ah ku dileen qaybo ka mid ah ismaamulka oromiya sheekha oo sidoo kale ahaa imaam masjid ayaa ka mid noqday culimo iyo muslimiin kaloo fara badan kuwaas oo ku baxay gacanta dhinacyada ku dagaalamaya siyaasadda iyo maamulka gobolka oromiya eelawareedyo ayaa sheegaya in sheekh maxamed iyo laba-iyo toban qof oo kale markii ugu horeysay laga afduubtay masjid ku yaala deegaan hoostaga degmada deera oo ka tirsan gobolka oromiya falkaas oo ay geysatay kooxda fallaagada ah ee o l loogu yeero inanta oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee itoobiya ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in sheekha iyo labaiyo tobanka qof ee kale la afduubtay bil ka hor islamarkaana uu socday dadaal xoogan oo lagu doonayay in lagu sii daayo kooxda afduubatayna ay dalbadeen lacago madax furasho ah xisbigan mucaaradka ah ayaa intaa ku diray in kooxda fallaagada ah ee o l a ka dambeyso dilka wadaadka islamarkaana arrintan la xiriirto isirsafeen ka dhan ah muslimiinta sheekh maxamed makiin xaaji ayaa ka mid ahaa aqaliyaadka muslimiinta ee qowmiyadda amxaarada jabhadaha mucaaradka ah ee faano iyo o l a ee kala taabacsan amxaarada iyo oromada ayaa xasuuqyo isirsafeena ku haya muslimiinta kasoo jeeda labada qowmiyadood
wasiir ka tirsan kooxda riddada ayaa iscasilay xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hayay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan wasiir ku-xigeenkii wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda riddada murtad sadaam maxamuud cabdi ayaa noqday wasiirkii saddexaad ee iska casilay xukuumadda riddada xamse cabdi barre muddo maalmo gudahooda murtad sadaam oo ka tirsan baarlamanka riddada ayaa iscasilaadiisa ay salka ku haysaa khilaafka ka dhex jira dowladda riddada iyo labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland murtadkan ayaa sheegay in tallaabadan uu qaaday kadib markii uu arkay in la siyaasadeynayo mashaariicda horumarineed ee loogu talagalay puntland laguna mashquulay kala qaybinta iyo kala dhantaalka kooxda riddada qodobo dhowrah ayuu murtadkan u sababeeyey inay soo dedejisay iscasalaadiisa wuxuuna sheegay in xukuumadda riddada ay waddo abaabul colaadeed oo hor leh iyo xasilooni darro siyaasadeed oo ay ka hurinaysa deegaanada maamulka jubbaland wasiirkan iscasile waxaa ka sii horreeyay wasiirro kale oo kale ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada axmed cusmaan daqarre wasiiru dowlihii wasaaradda qorsheynta iyo maalgelinta cabdirashiid jirre qalinleh wasiiradan ayaa dhammaantood ka soo jeeda deegaanada maamulada la magacbaxay jubbaland iyo puntland waxayna arrintan salka ku haysaa khilaafka ka dhex aloosan madaxda riddada iyo labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland weeraro kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaariso ee ku hojiro gumaysiga saliibiyadda kenya yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalladana uu isugu jira dagaallo iyo qaraxyo ka kala fuliyeen bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaariso ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka wilaayada mudug howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay saaka ka fuliyeen duleedka deegaanka qeecad ee wilaayada mudug ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay qaraxaasi hal askari oo murtad ah waxa uu qaraxaana imaanayaa xilli shalay mujaahidiintu howlgal qarax ah oo ay ka fuliyeen isla deegaanka qeecad ay ku gubeen gaari cabdibila ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay siddeed askari oo murtadiin ah oo gaariga la socday kuwaasi oo laba ka mid ah ay gacmaha ka go-een dhanka wilaayada bakool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta milatariga dowladda saliibiyadda kenya ee deegaanka eegay ee hoostaga dhadhaabo ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dagaalka intii uu socday waxa uu dab xoogan qabsaday laba teendho oo saliibiyadda kenya uga dhisnayd gudaha xerada waxaana isla gubtay teendhooyinkaas iyo wixii agab ah oo saliibiyiinta ugu jiray howlgalladan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay imaanayaan xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada shabeellaha dhexe waa laba askari oo toobadkeenayaal ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo isku soo dhiibay mujaahidiinta laguna soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaan hoostaga degmada jowhar ee wilaayadaasi labadan taa'ib oo lagu kala magacaabo maxamed cabdirasaaq cumar iyo cabdilaahi cumar yuusuf ayaa soo faarujiyey safka murtadiinta kadib markii uu allah waafajiyey inay ka soo baxaan falka gaalnimo ay ku jireen maxamed cabdirasaaq cumar waxa uu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee loogu yeero danaba kuwaasoo ah murtasuqo uu tababaro maraykanka wuxuuna tababar ku soo qaatay saldhigga belidoogla halkaas oo ay ku tababareen tababarayaal amerikaan ah markii toobada loo qabtay kadib ayuu ka warbixiyey qaabkii uu ugu biiray safka riddada iyo sida uu uga soo baxay magacayga maxamed isaaq cumar juhraa ka raacay meesha diyaarad layga saaray balduugla leegi balduugla leegi markaa ku biiraayey waxaan ku bixinay labada kun labaatan iyo labada saddex biloo tababar ahaa noola siiyey waxaa noo tababaray baladoogle ilaahay kuma darnaade adiga gaardiis iyo soqlo iyo ilaah kuma darnaade iyo ilaah kuma darnaade orod oo b t oo la ordaayo aanala bari saddex bilood intaas makiinala baraayey tababarka maraykanana siinayey iyo macalimiin kaloo soomaali ah kadib waa nala diyaaradaana lasoo saaray dadna waxaa loo qaaday kismaayo dadna waxaa loo qaaday xamar dadna juura loosoo qaaday an marka dadka juura aan ku jiray kadib marka dadka juura aan meesha juura aan ka shaqaynayay marka labadoo maalmooda meelahan aan soo aad aadnay sidow iyo gamboole xambad iyo waxsaas aan qabsan waxay ka dambeen anin waaba ka dugmanaa bamaanka maanka ahay qaybta danab oo militarigaan ku jiray meeshaas muslim lama taalo ilaa kuma daaadee dad muslimiin ahaa la dhibaateyna wax jira ma ahan sidaas darteedan ugu soo tagay aabaheyna ilaah kuma darnaaday shalay buu anin le shaydaan igu qaadayaa meeshaas aadi aabaheyna ma ii ogoleen aabaheyna ama waa ku dilaa ama gaaladaas kasoo taga u yiri waayahan dhahay aabo waa kasoo tagaa amarkaadan waa yeelaa waalidkayaa tahay amarkaama diidaayi ilaah kuma darnaadee aniga muslimiinta igu tag sandile dhaqaar waahay taa'ib cabdilaahi cumar yuusuf waxa uu isna ahaa mid ka mid ah maleeshiyaadka lagu soo tababaray dalka etoobiya isagoo ka howlgelayay degmada maxaasa cabdulaahi cumar yuusuf quraci jooharaa ka raacay deegaankaygana waa guurane marka maantana waa kiile etoobiya lagu soo tababaray wallahi kuwa etoobiyaan iyo kuwa soomaali isku jir oo meesha joogaan tababaray saddex bilood ma saddex bilood oo na socdo markaa noo soo dhamaado muqdishaa nala keeno muqdishaa nagala qaado maxaasaa nala gey maalin waa yanfici waajay marka nimada mamda ay wadaan iyo waxay haayaan markaas fiirihii ani mabda'eego waa iltahaa waayeen marka waa isaga soo tagay nimadaas waxay wadaan inaysa diin iyo midna iyo safo kuleh inaa ogaaday marka anigana dantayda aqoonsada waa isaga soo tagay wallahi macalino sababta ugu soo baxa waxaa waaye inaa xoolahayga iyo waalidkay iyo reerhayga waxayga iska tabacdo dhulkayga iska joogo oo walaayada u imaado sax iyo cas weydiisto alla dartiis saasaa ugu soo baxay wallahi waxa uu baaqaay meeshaas wax oo hadda munaafacadu suurgalaana ma lahan wax ay diin iyo wax ay ka helayiin mustaqbalna ma lahan kuwa iga dambeeyana waxaa dhihi lahaa inay isaga soo tagaa sida anigoo kale warkii fiidnimo ee caawla dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh